bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa toddobada bisha nofeembar sannada labada kun shan iyo tobanka waana maalin sabti ah kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dagaallo u dhexeeya ciidanka new booliska ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya iyo sidoo kale dad xoolodhaqataha ayaa ka dhacay qaybo ka mid a deegaanada xadka ah ee u dhexeeya labada dal ayadoona la sheegaya in khasaaro gaaraya siddeed iyo toban dhimasho ah iyo dhaawacyo intaa ka badan ay soo kala gaareen dhinacyada halkaa ku dagaalamaya ayadoona ay jirto cabsi kale oo ah in mar kale dagaaladaasi ay sii socdaan labiiyo toban ka mid a ciidanka new booliska ee weerarka ku qaaday dadka xoolodhaqatada ayaa la sheegay in goobtaasi ay ku geeriyoodeen halka lix ka mid a dadkii xoolodhaqatada iyagoona dhibaato ay ka soo gaartay waxaana wararku inta ay ku darayaan in labada dhinac gurbadyo kala duwan ay ka kala helayaan dhinacyada kale ee halkaasi ku dhaqan sida uu sheegaya mid ka mid a nabadoonnada ku dhaqan halkaa oo magaciisa ka gaabsaday kaasoo tilmaamay in weli ay jirto cabsi la soo diristay dadka deegaankaasi dagaalkan ayaa waxa uu yahay mid inta badan ay kusoo laalaabta deegaankan iyadoo hore sidoo kale dagaalo noocan ay kaga dhaceen waxaana wararku inta ay ku darayaan haatan inay jirto cabsi xoogan oo ah in mar kale dagaaladaasi dib ay u qarxaan labada dowlad ee etoobiya iyo soomaaliya ayaanan weli ka hadlin dagaaladan ka dhacay xadka labada dal ee u dhexeeya dadka xoolodhaqatada ah iyo sidoo kale ciidanka new booliska ayadoona wararkii ugu dambeeyay aynu ka helayna dagaaladaas ay tilmaamayaan in labada dhinac ay helayaan gurmadyo kala duwan ahlu sunnada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa awaamiir culusi duldhigtay idaacadaha ka howlgala gudaha gobolka galgaduud gaar ahaan guraceel iyo sidoo kale dhuusabareeb kuwaas oo ku amray inaan la baahi karin wararka maamulka galmudug iyo sidoo kale fariimaha wacyigelinta ah ee inta badan idaacadahaasi ay sameeyaan kuwaasoo dadka lagala hadlayo inay ka fogaadaan wax waliba khatar ku ah dhinaca noloshooda mid ka mid a agaasimayaasha idaacadahaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in awaamiirtani ay tahay mid ay maalintii shalay ka soo yeertay maamulka culimaudiinka ahlusunna wal-jameeca ee gacanta ku haya guraceel iyo dhuusamareebe kaas oo ah agaasimo ku-xigeenka mid ka mid a idaacadaha ka howlgala gobolka galgaduud oo lagu magacaabo cabduqaadir bare waxa uuna sheegay in ay jirto awaamiir aada u culus iyadoona shir jaraa'id oo ay qabtay culimaudiinka ahlusunna wal-jameeca oo loogu yeeray bahda warbaahinta gaar ahaan maamulka sare ee idaacadahaasi lagu amray inaysan fuli karin haatan wixii ka dambeeya ama tabi karin hadallada dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale fariimo dhowr oo wacyigelin ah ayadoo sidoo kalena baaq loogu diray dhaqaatiirta inta badan ee ka howlgasha qayba ka mid a deegaanada gobolada dhexe gaar ahaan gobolka galgaduud
ilaa shan qodob ayna duldhigeen ay ka mid yihiin inaan la sii dayn karin fariimo dooddoodyo ah oo markaas bulshada aan ku wacyigelinayna wacyiga soomaaliya ka taagan ama muqdisho ha ahaato ama soomaalida inteeda kale ahaato ama gobolada dhexa ahaato fariimo gaagaaban dhammaan waxay deen fariimahaasi lama sii dayn karo weliba fariimo gaar ay sii codsadeen sidoo kale waxa ay sheegeen in dhaqaatiinta deegaanka imaanayso aanay soo diiwaan gelino maamulka aan soo marin ama wax kuseeya oo yani ayaga warqad wadanin oo xagga maamulka aan ka wadanin wax ogeysiis inaan samayn karin idaacadii samaysana tilaabo sharciga laga qaadi doono qodobka ugu weyn ee ahamiyadda ay ka lahaayeen kol horena saxaafadda iyo isku qabsadeen iyo maamulka gobolada dhexna wuxuu ahay inaan la tiri karin wararka maamul goboleedka galmudug oo ay sheegeen inay dhibaato deegaanka uu ku yahay haddii loo sii daayo shacabka waa sii hadalka u dhigeen
arrintaasina kaleetaba maamuladii idaacadaha dib ay iskugu laabteen wax jawaab rasmi oo aan ka bixinana ma jiraan oo aha inaan soo qaadnay warbaahinta ayay la hadleen shir jaraa'id ayay qabteen qodobadaasna way ku faahfaahiyeen kaleetaba xaaladaas ayaa jirta wixii kale oo tafaasiila oo go-aanka maamulka iyo wixii la xiriira maamulada idaacadaha dib ayaan inka soo siin doonaa haddii allaha ugu dabagalaado laakiin hadda amarkaas ayaan nuqul saaran halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa maalintii shalay booqasho waxa ay ku gaareen qaybo ka mid ah xeryaha dadka qaxootiga ay ku dhaqan yihiin ee ku yaala gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya gaar ahaan xerada ugu weyn ee dhadhaaba ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa socdaalkiisa waxaa ku helinayay xubno ka socda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo sidoo kale qaar ka mida golaha xukuumadda waxaana qayb ka ahaa socdaalkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland sheeh axmed maxamed islaam axmed madoobe socdaalka uu ku gaaray xeerada dhadhaab ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxay ahayd mid ugu kuurgalaya nolosha dadka ku dhaqan halka asigoona madashaa ama goobta uu booqashada ku gaaray kala hadlay dadweynaha waxa uu sheegay in ay isdejiyaan xaaladoodana dowladda soomaaliya ay culays saari doonto sidii dib loogu celi lahaa gudaha dalka soomaaliya oo haatan ku socdo dariiqadii soo kabashada waxauna ra-iisul wasaaraha tilmaamay in la diyaari doono goobo dadkaani lagu hayo oo ku yaalla gudaha dalka soomaaliya waxa uu sheegay in la fuuli doono sida ugu dhaqsiyaha badan wadahadaladii iyo heshiisyadii kal hore ee saddex geesoodka ee u dhexeeyay w h o iyo sidoo kale dowladda kenya iyo midda soomaaliya soomaaliya ayuu tilmaamay inay u gunta doonto sidii ay ku daryeeli lahayd dadkeeda ku dhibaataysan xeryaha dhadhaab kuwaasoo inta badan la kulmay cadaadisyo kala duwan sida uu sheegay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo dhinaca kalena ka hadlay dadaalka dowladda soomaaliya ee ku aadan dib u soo celinta dadka qaxootiga ee ku dhaqan gudaha waddankaasi kenya iyo goobo kale
runtii aan taawano aan dareeno yani dhibkaad ku jirtaan sidaasna aan u helno xal waara waxaan dadaal noogu jiraa sidii dadkan dhulkoodii ugu noqon lahaayeen iyagoo khiyaarkooda ku noqonaya annagana xaqooda ahaan aan runtii ku dadaalanay imkaaniyaadkii iyo iyo joogigii aad kusoo noqon leeda inuu noqdaa joogi aynan idinka ka dilin joogigii shalay laga cararnay inuusan weliba meesha ol annaga waxaan diyaar u nahay in dalka aan u timaadaan dalkan horumarkiina idinkooda ku xeran yahay haddii la yidhaahdo maanta aqoonta inta ka baranaysaan ummad soomaaliyeed oo badan ayaa idan sugaysa inaad ku dhaqdaan tacliintaas iyo aqoontaas madaxweynaha jubbaland sheeh axmed maxamed islaam axmed madoobe oo madashaasi hadal ka jeediya ayaa asigoo qodhiisa waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya looga baahan yahay dalkan in si dadkan in si dhaba loo wajaha xaaladda ay ku nool yihiin asigoona dhinaca kala weeraray hay-adaha oo uu tilmaamay in inta badan waxyaabihii loogu talagalay dadkan lagu fushado dana gaara sida uu hadalka u dhigay
iyo shaqo loo abuura waa la heli karaya waxa faraha badan ee adduunka la ururinaya dadka dib aa loogu soo celi waan idinka tacsiinaya waxaad ku jirtaan waan misalewada tacsiinaya guud ahaan dhibkana haysta laakiin dadkaygiina dunya la-aan ba u dhintay dunyadaydiina dad la-aan ba u dhimantay idinka baahida laydin qabaa u badanta ad u qabtaan waxbaa cabsanina ninkii waqtigiisu galana wuu dhimanaya kii kalena waa haysmaya idinkuna geediisu diyaariya caalamkuna ra-iisul wasaare waxa uu bixinaya wax la taaban kara dadkaa loo sheego waxaan banaanka lagu cunaya diyaaradaha lagu isticmaalaya bukunka baabuur laisku wada dabawatee la shaqo tegaya
madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa maalmaha soo aadan in dib u habeyn uu ku sameeyo guddigii farsamo ee maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaa oo qayladhaan xoogan ay ka timid tan iyo wixii ka dambeeyey ku dhawaaqistiisii xukuumadda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda oo hore u soo saartay liiska guddiga farsamo ee maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxaa la sheegayaa in haatan ay isla garteen sidii dib u laabasho loogu samay lahaa guddiga farsamo ee maamul samaynta kaasoo lagu wada ka hor maalinta isniinta ama talaadada in mar kale dib isku shaadhay loogu sameeyo laguna dhawaaqo guddi ka duwan kii hore ay wasaaradda arrimaha gudaha u soo saartay sida uu sheegayo wasiir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolkaasi hiiraan sheekh xuseen kaasoo la hadlay warbaahinta
ama axad ama ishirin saddexdaa maalin gudahooda insha allah oo intitii ugu soo horeyso waxaan filanaynaa isbedel waxaan filanaynaa wax lagu farxo waxaan filanaynaa waxa ay ku kala heshiin labada gobol labada shacab ninku waxay ku qancaan sugeynaa in wax laga sugeynaa waana wax dastuuri waaye shacabka la qanciyo muwaadinka soomaaliya in la qanciyo hadday xuquuqa taqataa xuquuqa ay maqduuraa xuquuqdiisa in la raadiyo madaxweynaana wuu garaabsaday wasiirka maamudana wuu garaabsaday marka waxaan rajeynaynaa insha allah haddii la yidhaahdo bulshada idhegaysanaysa gaar ahaan kuwa labada gobol kasoo jeeda ilaahay subxaana qasay in la soo aftari doono isbeddelna uu jiri doono habka hanaanka hadda laga qeydiyay wax loo magacaabay hanaan ka wanaagsan oo ka fiican waa leeskana wada arki doona haddii ilaa yidhahdo taasaan rajeynayna waana arrin dastuuri oo loo baahan yahay طبعا جدك فرسنا وسوامي رأسا ويهاي أما أساس ويهاي وحكا تنبيه وما أمر سمينتا سيدي إرقوين كانت عرض على كل فتن إيه وحكا تنبيه جدك حدي أرقب وقصن يكتك يسل حتى كم وقت وقصعبه كنت لا تلوي لها مركو حارجينا حدي جدك أن لعكي يا مركا جدك أن سيونا أكسن يعني الله الصحة جدي فرسنا ولابد يقول بتلك ربيانا وحن بتلك قالوا والبراء المركز كان حركة حدي حركة مو قريت لعنا أمسنا laba dir baa hadal qabtay dil guriga lagu dhamay karaa hawsha maxaa yeelay guddigaas riwixiigaana walaayada jiibinayaan guddigaasa hawsha galaa mise iiraan u matala reeshaba hadhana walaayada jiibinayaan guddi wuxuu noqonaa raalli laga yahay gobasha hadday jawargiyaa raalliyaa ku dhahay hadday beledeedigiyaa raalliyaa ku dhahay wax kasta ismaa raalliyaa ku dhahay laakiin waxay u baahan tahay guddigii horta in la saxa waayo hadalkani ka soo yeeray maamulka gobolka hiiraan ee ah filashada madaxweynaha soomaaliya ee isku shaandhayn uu ku sameeya ama dibweegis lagu sameeyo guddiga farsamo ee maamulo samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxay imaanaysaa xilli muran xoogan uu ka soo yeeray guddigii farsamo ee hore usoo saartay wasaaradda arrimaha gudaha taasoo qayladhaan ay ka muujiyeen badi xubnaha ama beelaha ka soo jeeda labada gobol kuwaasoo si adag kaga hor yimid dhaliilayna qaabka wasaaradda arrimaha gudaha ay u wajahday guddiga farsamo ee maamul samaynta hiiraan iyo sidoo kale shabeellaha dhexe ilaalada hoteelka wahliye ee magaalada muqdisho ayaa habeennimadii xalayaha waxay gacanta ku dhigeen saddex rag ah oo la sheegay midkood inuu libisnaa dharka dumarka ayagoona ku wareejiyay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya saddexda ruuxi ay qabteen ayayna sheegeen inay ku qabteen wax ube balse waxay tilmaameen in ay markii hore ka shakiyeen taasina ay ku kaliftay inay gacanta ku dhigaan raggaasi kuwaasoo baaritaanno dheer kadibna ay ku wareejiyeen hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya taasi oo la wareegtay raggaasi midkood uu ku libisnaa dharka dumarka oo laga qabtay nawaaxiga hoteelka wehliye ee ku yaala degmada holwadaag ee gobolka banaadir maaha markii ugu horraysay ee rag u libisan dareeska dumarka lagu qabta gudaha magaalada muqdisho ayadoo inta badan howlgallada ciidamada hay-adda nabadsugidda ay ka sameeyaan magaalada muqdisho lagu qabanayay qaar ka mid a dad ayagu la sheegay in ay ku libisnaayeen dareeska dumarka kuwaasi oo falal amni darra ka qorsheynaya inay ka geystaan gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho ugu dambaynna taliska ciidanka booliska gobolka hiiraan ayaa ugu baaqay bulshada inay ka shaqeeyaan amniga iyo sidoo kale sidii ay bulshadaasi si isku mid ugu noolaa lahayd gudaha gobolka hiiraan xilli afarta xaafadii ay ka kooban tahay magaalada baladweyne ay muddooyinkii lasoo dhaafay u kala xirxirnay dad gaar ah taliyaha ciidanka booliska gobolkaasi hiiraan cali mahadalle ayaa waxa uu sheegay cali dhuxul mahadalle ayaa sheegay in looga baahan yahay bulshada in si isku mid ay u noolaadaan sidoo kalena laga shaqeeya isdhexgalka bulshada xilli sidoo kale uu ganacsatada ka dalbaday in waxa ay bixinayaan ay ku bixiyaan in dadka isku mid ay ahaadaan hadalkan ka soo yeeray ayaa waxa uu ku soo aadayaa sidoo kale iyadoo qaybo ka mid a gudaha gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne muddooyinkii dambe ee ahayd mid iska xirxiran maadaama ay dadka inta badan cabsi ka kala muujinayeen tan iyo wixii ka dambeeyey ku dhawaaqistii guddiga farsamo ee maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe taasoona beledweyne ka abuurtay isxoxoodaadsi dhanka qabaa'ilaadka ah oo ka taagnaa mudberyahanba qodobka dhinaca dibaddan ee dalka siraliyon ayaa lagu wadaa maanta inay ku dhawaaqaan in gebi ahaanba laga waayay fayraska ebola iyadoona w h o hore ay u sheegtay in muddo afartan iyo laba cisho ah haddii laga waayo ama afartan iyo laba cisho kadib haddii laga waayo fayraska ebola lagu dhawaaqi karo dalkaasi inuu ka dabargo-ay cudurkaasi ayadoona dhibaatooyin kala duwan bulshada reer sarlion ee uu soo gaarsiiyey cudurkaasi oo kal hore ka dilaacay gudaha waddankaasi ee qaybo ka mida qaaradda afrika cudurkan ayaa galaabtay nolosha dad aad u fara badan halka kuwo kalena ay la ildarnaayeen waxaana dadkii bogsooday qaarkood ay tilmaameen muddadii cudurka u hayay in si aan wanaagsaneyn ay ula dhaqmeen dhakhaatiirtii qaar ee daweynaysay arrintan ayaana waxay imaanaysaa muddo dheer kadib haatan in cudurkaasi la shaaciyo in laga waayo gudaha waddankaasi sirilion ciidamo ka tirsan sirilion oo soomaaliya ku sugnaa ayaa loo celiyey sababa cudurkaasi awgood ayadoona dowladda federaalka hore u dalbatay in ciidamadaasi laga celiyo gudaha dalka warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarkaatu